guddoomiyaha degmada axmed duqa magaalada buuhoodle mudane xuseen dacwi taliyaha boliiska haweenka culummada oqaasha wa waan idin salaamaya ujeedada halkan aanu u nimid waxa weeye dunidii dhibaatooyin badan baa ka socda oo dhinaca qabuuga aadanaha oo noocyo kala duwan leh mid innaga dalkeena aan horay ugu badnaan jirin dhibaatadana iyo xadgudubyada bini aadamka loo geysanayana waa la ysaga daydaa adduunyadu hadda way wada joogtaa ama internet baa la isticmaalaya ama telefoonaa jira waad ogtihiin oo waxaa la yidhahda human smargling dadka tahriibinta dadku way ku yeeraan jirtay soomaaliya nin waliba geeliisuu raacan jiray nin waliba dhaqan buu lahaa caradiisu ilaahsan jiray wixii ka horeeyey dhowr iyo labaatankii sano oo lasoo dhaafay dadku iimaan bay qabeen waxaa timid sida aada la socotaan ka ganacsi bini aadam oo adisababa iyo kismaayo iyo boosaaso isku xiran oo dadkii laleeyahay afartaasi saac baa sacuudiga lagu geynaya waxaa jira dad kasoo lugeeya jigjiga oo ethoobiyan u badan oo ku taga halkaas taasi waa dhinaca human smarglinga ama dadka sida qarsoodiga loo dhoofinayo marar badan khiyaamo ku dhacdo marar badan badda ku leeda barnaamijkaasi waa mid ina ku cusub oo xoog leh waliba bariga puntland xaggeeda ayuu aada ugu badan yahay waxaa jira waxa la yidhahda human traffic oo markii definition laga sameeyey dhinaca united nationka iyo hay-adaha xuquuqda aadanaha u doodaa wuxuu noqday xadgudub weyn luqadii soomaaliga haddii la turjubo human trafficking qaar waxay ku macneeyeen ka ganacsiga dadka qaarna waxay ku macneeyeen khiyaameyn qof bini aadama loo geysanayo oo laleeyahay meel heblaa tegaysa waxaa lagu geynayaa dubay waad shaqaynaysaa gabar baa loo imaanaya qurux badan inagu dhaqan baa len islaam baa nahay laakiin wax ka jira dadka soomaaliyeed qaarkood iyo gobolada markii la eegay wax ka suurageli kara weeyo gabadha meel baa la geenaya waalaga waa laga faa'iidaysanayaa xooggeeda iyo quruxdeeda iyo caqligeeda intaba ilmo yar baa la xadayaa waxaa la geenayaa latin america oo aan feere aan carruur lahayn baa laga iibinayaa inagu khatar baan u nahay xilligan burburka iyo sharcigu ay kooban yihiin dhibaatooyinka noocaas inkastoo dhaqanna aan leenahay diinna aan leenahay weliba reer buuhoodle ay ku jiraan dadka soomaalida ugu dhaqan ilaalinta badan run ahaantii waxaa dhici karaysaa qof in meel fog laga keensado oo la yidhaahdo waxaad qabanaysaa shaqaa lagu siinaya haddii uu markaa qofkaasi adagli qofkaasi markaa waa lagu shaqaysanayaa xuquuqdiisiina waa waayaya waxaa dhici karta qof bini aadama in lagu sameeyo waxyaabo la yidhaahdo organ removal oo xubnihiisi laga faaidaysto barnaamijkaasi soomaaliya waxaa laga qaaday mataqaanay waxaa laga sameeyey xog ururin waana ka jira waxa aan markaa ugu talagalnay waxa weeye inaanu barnaamijyo wacyigelina samayno oo looga hortegayo waxaa la yidhahda human traffic kafaa'iidaysiga qofka xoogiisa iyo xirfadiisa iyo jirkiisa iyo intaba si khiyaamo ah human trafficking baa la yidhahdaa soomaaliya kuma badnayn wacyigelintaasaanu u nimid waa idinku mahad celinaynaa doodaynu isdhaafinayna cashar hadda halkaan aan ka bixinayno trainingka wuu iman doonaa barnaamijyo waaweyn baan soo wadnaa laakiin hadda barnaamijkaas oo ah tijaabo oo iswaraysi ah ayaanu mataqaanaa idinku nimid hay-adda iyada waxaa la yidhaahdaa hadda hay-adda fulinaysa dalad la yidhaahdo ungom hay-adda halkan fulinayso anigu aan xiriirye ka ahay waxaa la yidhahdaa beason human right network inxay ku magac dheer tahay ambrelada ungom la yidhahdo union of enjoys of migration dadka socdaalka khatarta ka bay caawimaan oo la hadlaan iyo human trafficka dadka ah waad mahadsanti greetingsa waxaan idin siinayay bal in waxa aan u soconnaa aan isla fahmno haddii ay jiri karaan dad ethoobiyan oo oromaa oo loo reer buuhood lagu yeerta aanu yiraan geela noo raac dabadeedna markuu afar sano raacayo lacagtii loo diido waa cadaalad daray noqonaysaa dhaqanka iyo booliiska iyo madaxda qofka bini aadamkaahi haddaad meel ka keento iyo haddaad meel ka shaqaalaysataba wuxuu u baahan yahay xaqiisa adduun iyo aakaraba in la ilaaliyo human trafficking bay taasigelaysaa waa mahadsantihiin ujeedadan unimid waa sida aaraa isweydaarsi weeye waxaan jeclaan lahay marka inaan ku soo dhaweeyo duqa magaalada mudane xuseen dacwi oo uu noo furo shirka waa mahadsantihiin